asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu kolba qayb soo goosanno taasoo ah mid ma dhammaato ah ama midaasoo ah midaan caana yaraynin markaan ku leeyahay midaan caana yaraynin dee haddii hal maah maahoo yarood adigu taqaanay macnihii qayaxnaad u taqaanay midaan ahayn oo dahsoon laguu sheego xitaa dee waa mayna caana yarayninoo qayb caanaa ayaad ka maashay bay ka dhigan tahay waxaa laga yaabaa mahmaada inaad si u taqaanay si labaad in lagugu daro lagu dhaho mahmaadan sidaana waa loo isticmaali karaa marka sheeke waxaa jirtay laba ninoo cajiib oo israacday ayaa isla socday labadii ninoo isla socda ayaa mid wuxuu arkay nin meyda oo la wado meyd la wado oo rabrabtii lagu wado ayuu arkay markuu arkay meydka rabrabta saaran intiina badan waxaa laga yaaba inayna rabrabta aqoonin meesha meydka lagu dhaqaya iyo bahalka lagu qaada meydka ee ulaha laga sameeyey ama birta laga sameeyey labadaba hadda idinku waxaad u isticmaashaan ama soomaalida waxay u isticmaasho u qaadatay naxash laakiin afkeenna hooye rabrab baa la dhahaa meesha lagu dhaqana waa rabrab meesha bahalka lagu qaadae qabuurta lagu geeyeena waa rabrab labadaba rabrab baa afkeenna hooye lagu dhahaa rabrab baa jirto dargadii caruurtaa jirto dharab baa jirto oo meesha ilmaha la gelin jiray waxaasoo dhan waad ka yaacdeen dee mooyi meelaad u socotaan ilaahay baa idin yaqaana anugu kolley afkayga hooyo unbaan sheegahayaa marka haddii eebba idmahayo ninkaa isaga ihi wuxuu ahaa nin geeriyooday oo lagu wado rabrab laba nin baa marka soo agmartay waa labadii nin cajiibkaa markaasaa labadii nin ka mida wuxuu yidhi wareedhaha wuxuu yidhi ninku ma dhintay mise wuu dhuuntay mid baa yidhi maogta nimankii weydiiyey saa ninkii la socdaa la yaabay ninka doqonnimadiis oo yidhi waaba artaa ninku inuu dhinto rabrabtii lagu wado oo iilkii loo sii wade waa maxay waxa aad kaleed leedahay oo waaba artaa ninkan rabrabtiigu saaray oo iilkii baa loo wadaa ma dhintay mise wuu dhuuntay waxaad ku hadlaysa waa maxay winiyo miyaada nin xishoon haya ahayn oo isla yaabahay markaasuu yidhi oror naga tag waa iska tegey maogtahay gabadhiisiibuu u sheegi doonaa gabadhiisiibuu u sheegay waa gabadheeda u dhalay maogtahay markaasay tiri aaba miyaad fahamtay ninku wuxuu yidhi siye maxaan fahmi nin doqonu aan isa soo raacnay oo sidaasuu yidhi saytamaya aabo sidaa kama wedine wuxuu lahaa ninku ma tarmay oo nin taran ka tegey miyaa mase waa nin isaga oo addalaawo ah oo aan guursanin oo aan reer lahayn oo aan waxba tabcanin dhintay saas miyaabuu ka waday markaasuu madaxa qabsaday haa oo aabbo adiga yaa ku fahansiiyey heblaay maogtahay waa odayaal fara badan baa jiro oo maaragtay sida odayga afqurun la dhihi jiray ee gabadhiisu ay tiri hunguriga qaada wiilyaal u geey oo kale odayaal fara badan waxaa jira ilmahoodu ay iyagu indha u noqdeenoo dee ilaahay waana tii dee sheeko kaloo cajiib ay jirtay oo maaragta xubinta murtida ka mid ahaydoo aad iyo aad u fara badnay waa tii laba mas isma dhalaan wax u ekaa sheeko noocaasuna waa jirtay oo dee caqliga iyo habka lagu qiimeeyo ayay ina tusaysay gabadhaa marka u sheegta waxay tiri aab waxaa laga wadaa ninku ma nin taranka tegeyba mase waa nin dar ilaahay isaga dhintay isagoon reer iyo carruur iyo waxba lahaynoo magaciisii baa macnaha dunida ku waara dee qofka haddii la aaso hebel ma tarminoo wuu dhintay dadka in yar baxsan doonta laakiin ninkan yaa dhalay hebel oo hebelkee ah nin dhintay oo noocaasa saa u geeriyoodo waa hebel dhintaa dhalay saasaa la leey moogta saasuu ka waday saas darteed gabdhaha iyo wiilasha barbaarta ee nairobi tuuranba ee danla-aanta intaa waxaan kula talin lahaa inay isguursadaan oo weli si xalaala intay isu guursadaan ay si xalaala isu nacfisadaan oo si xalaala dadka u tarbiyaan intaa waan kula talin lahaa oo hadday imaqlahayaan dee kolley maqlaba maayaane mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi laba makhuur isku taabatay iyagaa iska kaa og laba makhuur isku taabatay iyagaa iska kaa og